faysal dhaaf xuseen reediyo cadaadow magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiriif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakran raadiyo cadaado jawaar
raxmaan raxiimi habeen wanaagsan kusoo dhawaada qodobada ugu doorka roon warka habeen raadiyo hadaado qodobada warka habeen caawaad ku dhagaysan doontaana waxaa ugu waaweyn faahfaahin dheradoo ka soo baxaya weerar maanta ka dhacay magaalada baydhabo ee caasimadda kumeelgaarka ah koonfur galbeed ganacsatada soomaaliyeed ee dalka koonfur afrika oo ka camanaya dhibaatooyin ku haystaa gudaha waddankaasi dowladda etoobiya caasimad rasmiga u fidisay madaxweynaha maamulka somalilan iyo ujeedka safarkiisa oo la shaaciyey saraakiisha ciidanka booliska soomaaliya oo maantay siminaar lagu baranaya xuquuq aadanaha looga furay magaalada caasimadda ah ee muqdisho taliyaha ciidanka booliska oo magacaaba la taliyaha ciidanka ilaalada waddooyinka ee magaalada muqdisho kooxas bar u dhigtay maamulka gobolka shabeellaha hoose oo lasoo qabtay dumashiya dhaawac ka dhasha qarax maanta ka dhacay qaybo ka mida gobolka shabeellaha dhexe akhbaaradka caalamka warka habeen caawaad ku dhagaysan doontaanna waxaa ugu waaweyn gobollo ka mida maraykanka oo dacweeyey madaxweynaha waddankaasi donald trump intaas waxaa hayaan qodobada ugu door korona warka habeenee raadiyo cadaado goor u diyaargarooba warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan ay hawadeen kalena saaxiibayaalow habeenimo taladaa arbacay soo gelayso taarikhda ay ku beegan tahay sagaaliyo tobanka bisha labaad sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka waxaad maqasheen qodobada ugu waaweyn warka habeenimo ee raad iyo cadaado warkan habeen waxaa soo saaray cumar axmed raahams waxayfa xasan axmed maxamed ayaa la socodsiin doona kusoo dhawaada warka habeenintaas ka faahfaahsana warar dhereed ah ayaa ka soo baxaya weerar loo adeegsay bambagacmeed oo lagu weeraray magaalada baydhabo ee xarun ku meel gaar oo ah maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya weerarkaas ayaa waxaa la sheegay lagu qaaday dhismaa ay magaalada baydhabo ay ka degan tahay hay-adda samafal oo ka howlgasha gudaha magaalada baydhabo ee gobolka baay dad ku sugan goobta ay wax ka dhaceen ayaa warbaahinta raadiyaha cadada waxay u sheegeen in weerarka babagacmeedka ahaa ee lagu tuuray dhismaha hay-addaas uusan geysan wax khasaara ah dhinaca kale ciidanka booliska maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya howlgallo baaritaano ah ka sameeyey magaalada baydhabo ayaa waxay ku soo qabteen qofkii ka dambeeyey weerarkaas islamarkaana la xiray lagu xiray saldhigga booliska magaalada baydhabo ee gobolka baay magaalada baydhabo ee xarun ku meel gaar u ah maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa waxaa mararka qaar ka dhaca weerar kala duwan kaas oo mas-uuliyaddooda ay sheegtaan ururka al-shabaab ee ka dagaalama gudaha dalka soomaaliya ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool dalka koonfur afrika ayaa waxay walaac xoogan ay ka muujinayeen dalalka loo geysto dadka soomaalida ee ku nool gudaha waddankaasi sidoo kale waxay sheegeen ganacsatada gudaha waddanka koonfur afrika sanadkan gudihiisa dulal lagu geysto dhowr qof oo soomaali ah islamarkaana ganacsiyo ku lahaa gudaha waddankaasi koonfur afrika mid ka mid ganacsatadaas oo la hadla warbaahinta ayaa waxa uu ka hadlay inuu sheegay in walaac xoogan ay ka qabaan dalalka ku soo badanaya koonfur afrika islamarkaana waxa uu sheegay in sanadkan gudihiisa dalkaasi lagu dilay ilaa toddoba qof oo soomaali ah ka mid ah ganacsada si weyn lagu yaqaano gudaha waddanka koonfur afrika sidoo kale waxa uu sheegay in dalka waa dadka waddankaasi kuhol dhibaato badan ay ku qabaan islamarkaana dowladda federaalka soomaaliya ayuu sheegay in arrintaasi wax badan ay ka qabato
yahay waxaa xusilmuanabadiis raysay sanadkan hadda konton maalin marayana ay runtii ay todoba ay marayso bishan keliya ayaa wadankan waxaa lagu dilay laba muwaadin halka bishii horena shan muwaadin la dilay gudaha wadankan koonfur africa taas oo tirada bishan labaatan ka maraysa iyo bishii horeba marka dhibaatooyinku sida ay u socdaan welina ma jirto cid si toos ah oo xal uga qabatay ama kala hadashay dowladda koonfur africa marka loo fiiriyo safaaradda iyo weliba howlwaneedada
magaalooyinka kala duwan ee ku nool dalka koonfur afrika ayaa waxaa inta badan lagu dilaa ganacsatada soomaaliyeed ee dalkaasi ka ganacsiga ku leh iyaduna muddooyinka dambe dalkaasi ay ka dhaceen dalaal loo geysanayo dadka soomaalida ah ee waddankaasi ka ganacsada madaxweynaha maamulka somalilan muuse bixi cabdi ayaa waxaa lagu wadaa in maalinka berri ah uu safar ugu ambabaxo magaalada adisababa ee caasimadda waddanka etoobiya madaxweynaha muuse bixi cabdi ayaa waxaa la xaqiijiyay inuusan martiqaar rasmi ah waa inuu martiqaar rasmi uu ka helayay ra-isul wasaaraha dalka etoobiya doctor abiy axmed waxaa la filayaa in markii madaxweynaha somalilan uu gaaro etoobiya uu kulan gaar ah la qaato abiy axmed islamarkaana ay ka wada hadli doonaan arrimo dhowra ku saabsan mandiqada geeska afrika waa markii ugu horreysoo muuse bixi cabdi uu safar ku taga magaalada asabo ee caasimadda dalka etoobiya tan iyo markii xilkii uu la wareegay ra-isul wasaaraha dalka etoobiya doctor abiy axmeda taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed sare ee guuto bashiir cabdi maxamed ayaa maanta saraakiisha sare ee ciidanka booliska u furay siminaar lagu baranayo dhowrista xaquuq aadanaha ee xilliyada ay ku jiraan waajibaadka shaqo ee loo xilsaaray siminaarkan oo socon doona muddo laba maalin ah ayaa waxaa cashiro bixinaya xubnaha sare oo ka tirsan ciidanka booliska dowladda brinton oo qoon gaara u leh arrimaha xaquuq aadanaha taliyaha hoggaanka canshuuraha ciidanka booliska soomaaliyeed sare ee guuto bashiir waa cabdullaahi xasan bariisa ayaa sharxaad ka bixiyay ujeedka siminaarkan isagoo lana tilmaamay ciidanka booliska soomaaliyeed ay yihiin xubno ka mid ah bulshada soomaaliyed islamarkaana ay waajib ka saaran tahay ilaalinta xuquuqda aadanaha ummadda soomaaliyeed
xuquuqulisaanku dadku waxay u maleeyaan keliya inuu dumarka kaliya khuseeyo ma khuseeyo cid kasta ee muwaadin soomaaliyeed ama caalamkaba ah xuquuqu leeyahay xuquuqdiisa in loo dhowrana xaqu u leeyahay waxay soo bilaabatay dhowrista xuquuqda aadanuhu dagaalkii labaad ee adduunka markuu dhammaaday yuhuuddi tirada badneed la xasuuqay oo qaara wangalabsan ku jira halkaasaa laga soo raad raacaa ilaa iyo haddeer iyo inta soo socoto taariikh noolu u nool yahane waa shay aan laga maarmin taas ayaa kaliftay in maanta howlkaas lagu qabto muxuu ahaay lagu qabto seminaarkaas mudduu socon doonaa taliya ciidanka booliiskaa furay taliya xigeenka waa joogay taliya hore ciidanka dhowrista xaquuqda aadanuhu waxay bilaabatay maalintii ilaahay koonkan abuuray bini aadamka oo aadamna nebi aadamna laga abuuray ciidda xaawano geesteeda bidac laga bixiyey uuna ilaahay muxuu ahaa kutalagalkiisu sidaan diinta ku aragna ay aheena inay tarmi doonaan caalamkaana ay khaliifiin u noqon doonaan muxuuha tahay bini aadamku markaas ayay soo bilaabatay laakiin waxaa la qoray oo muxuu ahay iyadoo rasmiya sooyaalka taariikhda lagu qoray dagaalkii labaadee adduunka xasuuqi ka dhacay ee muxuu ahay yuhuudi la laayay iyo wixii kasta oo muxuu ahay ku ku asteesnaa in bini aadamku si aan xaq ahayn dhibaato isugu geysto sidaas ayay aheeday halkaasay kasoo bilaabatay hadda siminaarkii muxuu ahaa taliya ciidankaa noo fura taliya xigeenkiina wuu joogaa dhammaantood waxaa meesha ahmiyadda loo siiyo darkaysiin dhammaan sarreeyaasha ciidanka booliiska iyo saraakiisha sare intuba oo ku kulansan yihiin goobta waxaa la rabaa inay risaalada ay qaataan u gudbiyaan dhammaan halka warkaas aad ka dhegeysanaysaa raadiyaha cadaado f m ta siddeetan iyo siddeed dhibic shan makaartisa taliyaha ciidanka ilaalada wadooyinka ayaa maanta waxaa loo magacaabay jenaraal maxamed xuseen madaale oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee ciidanka booliska soomaaliyeed taliyaha ciidanka booliska ah ayaa loo magacaabay waxaa waa taliyaha ciidanka booliska oo magacaabay taliyaha ayaa waxaa laga dalbaday inuu wax badan u ka qabta howlaha ciidanka ilaalada wadooyinka ee magaalada muqdisho jenaraal madaale ayaa horey u soo noqday afyeenka ciidanka booliska soomaaliyeed iyo la taliyaha ciidanka booliska maamulka gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka shabeelle hoose maxamed ibraahim bare oo la hadlay warbaahinta ayaa wuxuu ka hadlay howlgalle ciidamada xoogga dalka ay ka sameyn waddada isku xirta degmooyinka afgooye iyo deegaanka wallan weyn ee gobolka shabeelle hoose wuxuu sheegay gudoomiyaha inay gacanta ay ku soo dhigeen shakhsiyaad uu sheegay in jidgoyna ay u dhigan jireen waddaday xiriirsaa afgooye iyo wallaweyn islamarkaana wuxuu xusay in qaarkood halkaasi ay lagu toogtay gudoomiye bare ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay fallo amdarre ee ka dhaca qaar ka mid a waddooyinka gobolka shabeellaha hoose ururka al-shabaab mararka qaar weeraro ka fuliya wuxuuna shaac ka qaaday gudoomiyaha in arrintaas wax badan ay ka qaban doonaan islamarkaana weeraro badan ay uga hortagaan ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka soomaaliya halkaasi ku sugan deegaana ka tirsan gobolka shabeelle hoose ayaa inta badan waxaa ka dhaca weeraro ururka al-shabaab ay ka fuliyaan qaybo ka mid a gobolka shabeelle hoose gaari nooca weyn oo xamuulka qaada ayaa waxa uu ku qarxay waddada xiriirsa jowhariya balcad ee gobolka shabeellaha dhexe kadib markii halkaasi miina loogu qarxiyey ama lagu qarxiyey gaariga ka baxay magaalada jowhar xarunta hirshabeelle ayaa ku wajahnaa magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaana qaraxan uu ahaa miina dhulka lagu aasay oo ku qarxaday gaariga xilli uu marayay inta u dhexaysa deegaanada qalimow iyo deegaanka caligalow ee gobolka shabeellaha dhexe inta la xaqiijiyay wadihii gaarigaas iyo kaaliyihii ayaa ku dhintay sidoo kalena wararka qaar ayaa sheegayaan qarax waxyeello gaarsiiye marti kale waa gaari kale oo caasi ahaa kaas oo isna maraya waddada inkastoo aanan loogeyn waxaa gaaray dadkii saarnaa gaariga caasiga halkaasi mariyey qof ku sugan deegaanka qalimow oo kaas oo diiday magaciisa iyo codkiisa loo adeegsada warbaahinta ayaa raadiyaha cadaado u sheegay in xilliga qaraxa uu qabsanaya gaariga ay waddada marayeen kolonyo ka tirsan ciidanka amisom balse ma jiran sida la sheegay wax waxyeello amisom oo soo gaartay qaraxaasi halkaasi maantii lagula egtay gaarigaasi marayay inta u dhexaysa magaalada balcad ee shabeellaha dhexe iyo magaalada jowhar ee isla shabeellaha dhexe warka habeena raadiyaha cadaado ayaa dhegaysanaysaan goorro waxaad maqli doontaan akhbaaradka caalamka iminkase
xiliyada wararka aad ka dhegaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka gayigeenna cadaada redio
markaana akhbaarka caalamka gobollo ka mid a maraykanka ayaa waxaa la sheegay in dacwooye madaxweynaha waddankaasi donald trump xulufo ay samaysteen lix iyo toban gobol oo maraykanka ku yaala oo uu hogaamiyo gobolka california ayaa madaxweyne donald trump u gudbiyey dacwad ka dhan ah go-aankiisii xaalad deg dega ah ee ku soo rogay si lacago uu helo darbiga uu doonayo inuu ka dhiso xuduudka masuka ee maraykanka la wadaago dacwaddan ayaa la diiwaangeliyay maxkamadda ku taalla degmooyinka waqooyi ee gobolka california waxayna imaanaysaa kadib markii madaxweyne donald trump uu hareer mareeyay koongareska islamarkaana uu waddanka geliyey xaaladda deg ah go-aankiisana waxa uu yimid markii koongareska uu ka waayey shan dhibic toddoba milyan oo dollar si uu darbigaas u dhiso xiliyaha guud ee gobolka california shafiya basere ayaa wuxuu sheegay in donald trump maxkamad geynayaan si uu uga hor istaagay isticmaalka xumada awoodiisa guud ahaan iyo gabahaanba dhegaystayaal intaasi aan kusoo gabagabanaya warka habeen oo si toos idan kaga iman raadiyaha cadaado warkan habeen waxaa soo saaray cumar axmed raami suxayfa xasan axmed maxamed ayaa caawa idin warramayay cidda warka uu suga isagoo maqal iyo qoraal sawra wata waxay dib ugu heli karaan beesha internetka kulan ee www radiocdad com intaan warkaana warka kaga dib u kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu